إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiska uu xasan sheekh itoobiya ugu saxeey badda soomaaliya kaasoo ay ku tilmaamtay inuusan waxba ka duwanayn kii muuse biixi ku saxey adisababa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyo ay ciidamada itoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada gedo iyo bakool hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada beledweyne gaari xamuulah ayaa ku xakamo goostay mooto bajaaj maraysa mid ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka ayaa war layaab leh ka soo saartay dagaalkii ciidankeeda looga saaray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kulan looga hadlayay arrimo muhiim ah ayaa dhex maray wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxmuud hiraab dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroobahay isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo khamiisa taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan laba iyo tobanka bisha disembar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiskii uu xasan sheekh itoobiya uga ogolaaday badda soomaaliya kaasoo ay tilmaamtay inuusan waxba ka duwanayn kii muuse biixi ku saxey adisababa faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara maxamed daahir cali sow xilli dalka turkiga uu ka dhacay shir dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo abiye axmed itoobiyana ay ku heshay laba qodob oo ay ka doonaysay shirkaasi oo kale ahaa in bad ay hesho ciidankeedana ay sii joogaan soomaaliya ayaa kulankaasi iyo waxa ka soo baxay waxaa si adag sida la filayay kaga hadlay oo kaga hor yimid xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah quwadda keliya ee diidi karta wax kasta oo ka dhan ah diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalka waa waajib sharci ah ayaa si deg deg ah uga soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacado un kadib markii magaalada ankara ee dalka turkiga ah uu heshiis ku dhex maray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ugu horeyn waxaa lagu caddeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiskaasi waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiska xaaraanta ah ee ay maamulka riddada ah ee xasan gurguurta iyo dowladda xabashida xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ah ee ay soo abaabushay dowladda turkiga war-saxaafadeedka oo markhaati gashanaya heshiiskaasi ayaa mar kale waxaa lagu yidhi sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo xasan gurguurte wuxuu xabashida u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaansho siiyey ciidamada xabashida ee gumaysiga u jooga soomaaliya xasuuqana kula kacaya shacabka soomaaliyeed ilaa iyo maantana ciidamo ku soo daabulaya dalka si ay u qabsadaan deegaano hor leh war-saxaafadeedkan uu baahiyey maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa intaasi kadib waxa ay xarakadu far waaweyn ku sheegtay in ay dadka soomaaliyeed u caddaynayso in heshiiskaasi lagu kala saxiixday ankara ah uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixday adis ababa ee dhex maray abiye axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurta heshiiskana ku xaqiijiyey uu yahay keliya doodii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sanadka ah ay ahayd in isaga la soo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya intaasi kadib waxaa bayaanka lagu adkeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiska halista ah waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in aysan marnaba aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ay maamulada riddada u saxiixaan dowladaha cadowga ah gaar ahaan xabashida itoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhul soomaaliyeed haddana u soo diyaar garowda inay ku darsato inta dhiman oo ay baddeenu ku jirto ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqday inay fadhiga ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaamooyinka uu cadowgoodu u maleegayo war saxaafadeedku wuxuu qaybaha damba diray baaq si gaar ah ugu socda dhallinyarada ah waxaanu si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kaalintooda qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda waxaana lagu soo gebagabeeyey dhambaalkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allaah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi cizada waxa ay u sugnaatay allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta munaafiqiintuna waxba ma oga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo u qaaday saldhigyo ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid a gobollada gedo iyo bakool haashim cabdinaasir ayaa sii aanbaqaadaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryaha ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada ah bakool iyo gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta ciidamada xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka gobolka gadana xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerareen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gedo hoosudhac ballaaran ayaa ku yimid suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada beledweyne faahfaahin ku aadan warkaas oo xaalad diyaar ah cali aadan hoos u dhac ku yimid qiimaha suuqa lagu iibiyo xoolaha ayaa laga dareemayaa guud ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan arigii siddeetan doolar lagu iibin jiray ayaa iminka maraya lacag dhan afartan doolar taas oo ka dhigin hoos u dhac ballaaran oo soo wajahay saylada xoolaha lagu iibiyo ee magaaladaasi ganacsatada iibsata xoolaha iyo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa arrintaas ku sababeeyey dhaqaale xumo baahsan oo ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hoos u dhac ayaa jiro oo xoolaha ku yimid waxaana sababeeyay lacag la-aan darteed ama bulshada oo magaalada oo ku dhacday lacag la-aan iyo bulshadii oo aan xoolihii si fiican u iibsanayn ayaa sabab u noqday marka hoos u dhacaas ayaa jiro oo xoolihii ku yimid in la iibsan waayo ama qaybahooda kala duwan la gada karin neef la gada jiray kale oo tusaale camal toddobaatan iyo shan ayaa maanta la gadayaa afartan iyo shan sidoo kale neef la gada jiray siddeetan doolar ayaa laga yabaa maanta in la gadaayo afartan doolar marka hoos u dhac saahid ayaa jiro oo dhankaas iyo xoolaha ku yimid waxaana sabab u ah lacag la-aanta jirto iyo magaaladii oon indhaha isku hayso oo wax kala iibsi aysan soconin magaaladan beledweyne xoolaha maalmihii dambe aad bay qaali u ahaayeen dhanka ariga ariga wuxuu ahaa mid qaali ah laakiin maalmahan waxaa ku yimid hoos u dhac weyn halka nafkii la gedi jiray siddeetan doolar oo maraya afartan iyo shan doolar kii toddobaatan iyo shan marayna afartan doolar oo marooyo kii ma aragtay toddobaatan marayna oo marooya soddon iyo shan sababtana waxaa keentay oo abaaro laga baqaya oo qofkii dadkii xoolaha dhaqaalka gedin jiray hataa aysan gedanaynin iyo wax badan oo kale ma aha markii ugu horreysay oo ay cabasho kasoo yeerta magaalada mar sii horreysay waxay ka cabanayeen hoos u dhac ku yimid khudaarta magaalada iyadoo taas ay u wacan tahay gaadiidkii khudaarta qaadi jiray oo safarkooda hakadgeliyey sababo la xiriira burburka waddooyinka gaari xamuulah ayaa ku xakama goostay mooto bajaaj maraysay mid ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan warkaasoo xaalad diyaar ah mubaarak cumar gaarigan xamuulkaha oo noociisu hadhayno islamarkaana sidii biro shub ah ayaa wax uu ku fariin goostay mootobajaaj oo ay dad saarnaayeen taas oo maraysa isgoyska boondheere ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey mootada uu gaariga jiray ayaa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa iyo darawalkii mootada kaxeynayey sidoo kale waxaa intaa dheer oo uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah shaqaalihii gaadiidka xamuulka ah qaar ka mid a dadkii goobjoogyaasha ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen iyo wixii indhahooda ay qabteen dhawo gaarigaan marka hore waxaan aniga aan daba socday bajaaduu ku dhacay gaariga fariin oo goostay fariinka markuu goostay bajaaduu kusoo dhuftay bajaadku kusoo dhuftay halkaas markuu soo maraayo waddaduu ku celiyey dadkale dad badanoo ka badbaadiyey kadib haddana waxaa dhacday gaariga inuu ninkaa celi waayey oo fariinka goostay aniga bajaadlayaan nahay aniga bajaadaan wataa baabuurka markuu ku dhufanaya bajaadda kale oo iga dambaysay wax yaraan isku jirna ilaahay iga bixiyey aad iyo aad dareen waxaa arkay ilxumo oo weliday aa arkin saddex qofood oo ku dhaawacantay hal wiil waa ku dhintay marxuun oo aada labalkin oo ka badbaadoo booda marka baabuurtaan saaka mooto sikin oo ku badbaada mooto ku jilicsata hataa ilaaha ka ceemiye daawadaa ka mid aanigii gidmalaamle inta marasasaa wadal uma roobaan sikinkii u badbaada marka muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay shilalka ceenkan ah kuwaas oo geysanaya khasaaroon isugu jira dhimisho iyo dhaawac maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose cabdulkhaaliq macali cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaas la diyaaraa maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose shir jaraa-id oo uu qabtay wasiirka warfaafinta ee maamulka la magacbaxay jubbaland aadan axmed xaaji ayaa waxa uu ku faahfaahiyey dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka raaskambooni waxa uu tilmaamay in deegaanka ay si buuxda ula wareegeen ciidankooda lagana saaray kuwii ay dowladda federaalk kusoo daabushay halkaas askar badan ayuu tilmaamay inay isa soo dhiibeen qaar dhaawacyo ahna ay gacanta ku dhigeen isagoo intaa ku daray in ay maxkamadeen doonaan ciddii lagu helo inay dhac iyo dembiyo kale u geysteen deegaanka mas-uuliyadda wixii shalay ka dhacay ayuu dusha ka saaray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk iyo saraakiishii hogaaminaysay ciidankii shalay lagu soo afjaray raaskambooni maamulka jubbaland waxa uu kaloo sheegay in ay ciidamo badan ay gacanta ku dhigeen iyaga oo dagaalamaya waa sida ay hadalka u dhigeene wuxuu kusoo gabagaboobay ugu dambeyntii gabaldhicii ayay magaalada raaskambooni si toos ah oo iyay gacanta dowladda jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay runtii ciidamo badan ayaa isa soo dhiibay oo gacanteena ku jira mas-uuliyadiisa waxaa iskale saraakiishii soo mareen habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iskale madax xun ayaa adeegsatay annagu askarigaa lasoo qabtay ciddii si gaara dembi u gashay ninkii guri galay ee bililaqaystay ninkii naa kufsaday ninkii xoolo dadweyne dhacay dembiga u galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dowladdaa kula xisaabtamaysa mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaara naf iyo maal meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale xasan sheekh oo adeegsaday diyaaradaha daroonka ayaa ciidamadiisa laga soo afjaray raaskambooni iyagoona jeediyey hadal ay la yaabeen dadweynaha hanjabaadii oo uu jeediyey maalmihii lasoo dhaafay waxa uu maanta u rogay dhinac kale isagoona dagaalka bilaabay dhanka kalena ciidamadiisa ku daabulay raaskambooni waxa uu maanta afka furtay in uu ciidamadiisa kala soo baxay furmaha dagaalka axmed madoobena uu ku eedeeyey in uu labada ciidan isku baabi'inayo xasan sheekh inta aan ciidankiisa lagu soo jebin dagaalka waxa uu hanjabaad kulul u diray ciidanka axmed madoobe haddana maanta waa isaga oo dhan kale isku rogay si kastaba ha ahaatee maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa hadda si buuxda gacanta uga haya deegaanka raaskambooni ilaa haddana lama sheegin dagaal kale oo halkaasi ka dhacay dowladda federaalk ayaa war la yaab leh kasoo saartay dagaalkii ciidamadeeda looga saaray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi tan iyo maalintii shalay markii ugu horraysay dowladda federaalk ayaa war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii ciidankeeda looga saaray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalk ayaa qirtay in lagala wareegay gacankuhaynta raskamboni iyadoo taa beddelkeeda sheegtay in ciidankeeda ay halkaasi uga saartay si uusan dhiig u daadan hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobena ku eedaysay inuu isku baabi'inayo labada ciidan war-saxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu xusay in ciidamada uu soo weeraray axmed madoobe ay ahaayeen ciidan halkaas loo geeyey in ay kala wareegaan saldhigyo ay dhowaan ka baxeen ciidamada admis sidoo kalena isku diyaarinayay howlgallo ka dhan ah al-shabaab haddaba hadalkan isbaraambarka ah ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda hanjabaadii maalmihii lasoo dhaafay ay jeedinaysay dowladda federaalk ee ahaa inay axmed madoobe dagaal ku qaadayso warkaan dhegaystayaal duhurnimadan khamiista wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana kulan looga hadlaya arrimo muhiim ah ayaa dhex maray wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha maxmuud hiraab munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana u dhexaysa wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beelweynta maxmuud hiraab ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa lagu gurfeeyay xaaladda guud ee beesha sida waxbarashada amniga iyo horumarka xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgaradka beesha maxmuud hiraab marti kale iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxmuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab waxauna bogaadeeyey ugaaska kulankay la qaateen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isagoona ka waramay waxyaabaha ay isku afgarteen
kulanka maanta halkan ka dhacay oo dhex maray walaayada iyo beesha reer maxamuud hiraab oo sida qiimaha iyo sharafka badanla ku dhacay aadaan usoo dhaweyhaa kulanku waxaa ku saabsanay ka hadlidda xagga amniga iyo maaragta dee alla ku roon yahay xagga waxbarashada kulanka iswaraysi badan oo maaragtaa qiimo badana ku dhex jiray xagga amniga aada iyo aada u qiimo badan yahay waa ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mar walbaba uga mahad celihaynaa colaadihii iyo dagaaladii ilaahay baa naga dulqaaday alxamdulilaah ilaahay baan u mahad celihaynaa mar walbaba insha allahu baydnillahi alkariim reer maxamuud raab meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa kuna heshinay ilaahay kitaabkiisa inaan garab istaagno intii hadda hillaac kale u muuqdana waxaan leenahay kasoo laabta intii ay socotay munaasabadda waxaa markooda hadlay qaar ka mid ah odayaasha beesha maxamuud hiraab ee kulanka xaadiray waxayna sheegeen inay ku jilba xiran yihiin furimaha hore ee dagaalka ayna sii laba jibaari doonaan garab istaag ay u muujinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaan ku bilaabaa munaasabadatan halkan lagu kulmay kuna kulmeen dadka maxamuud hiraab iyo walaayada gobolkan ay ku kulmeen shir iswaraysi ah oo shir nabadeed ah ayaan ku bilaabaa maaragtay munaasabadan hadalkayga munaasabadan nabadgelyo iyo maaragtay barwaaqo iyo bashbash sidii aan ku maaragtay u qaada lahay nidaamkaas degan oo ku saabsan nabadgelyada oo ilaahay weynooy waaxidahay aan uga shukrinayno munaasabadan ka dhacday ee meeshan oo walaayada iyo dhex martay heer maxamuud hiraab wadatashi dhex maray kuna dhex maray ilaahay kitaabkiisa iyo midnimadooda ay uga tashadayaan iyo waxbarasho inay wax ku bartaan diinkooda ilaahay subxaanahu watacaala ay keenay diinkaasoo maaragtay daafaha towxiidka dadka maaragtay duurka jooga iyo magaalooyinkaba si xeladla uga socda intaas waa wadatashiga maanta la gaaray oo wax badan maanta laga tashaday oo wax badan la dhex maray waxaan rabnaa oo kale oo heer maxamuud hiraab difaacyadii ay ku jiri jireen sidii ugu jiraan oo gaaladii aad maaragtay wadankii sida kastoo hata nabad iyo barwaaqo la haysto sidiina difaaciyaan ugu sii jirnaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii kulanka u dhexeeya beesha maxamuud hiraab iyo wilaayada galgaduud waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid waxauna soo dhoweeyey marti sharafkii kasoo qayb gashay kulanka waaliga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa dardaaran mug weyn u jeediyey beesha maxamuud hiraab ee kulanka la qaateen waxa u mahad celinaynaa waxgaradka culummada akhyaarta odayaasha beesha reer maxamuud hiraab oo kulankan wadatashiga ahaa ee kasoo qayb galay taladooda iyo tusaaladooda iyo iswaraysigii meeshan ka dhacay waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr aljazaa ilaahay hadiin saaro miisaankiina aakharo juhdigiina iyo dadaalkiina kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo aada iyo aada muhiim u ah maxaa yeelay kulanka wuxuu ku saabsanaa arrimo oo maaragtay ummadda maaragtay aytinkeeda dhiibanteeda cisadeeda iyo karaamadeeda arrin ku saabsan laga hadlaayay waxaan dardaarmayaa inaan wixii aan ku ballannay meeshaan isu sheegnay si guud ahaan aan isku waraysanay inay maaragtay aan furino deegaamadii iyo maaragtay aan kala aadi doonno gaar ahaan majaalka waxbarashada iyo dacwada hadda deegaamadan ka socoto oo xamlada ah socoto degmadan ceelgaras ilaa xiin dheere way socotaa insha allahu waana socon doontaa haddii alla yidhaahdo subxaana watacaala dadka jahliga looga saaraayo diintooda ay baranayaan oo ay ku fahmayaan qabaayilka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay marar badan la qaateen kulamo wax ku ol ah oo looga tashanayo aayaha ummadda soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga inta balse dhegeystayaashii dib nagala soo qabsadeen u dulmarno mar kale qodobadii gudoor koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiska uu xasan sheekh itoobiya uga saxay badda soomaaliya kaasoo ay ku tilmaamtay inuusan waxba ka duwanayn kii muuse biixi ku saxay adisababa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyo ay ciidamada itoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada gedo iyo bakool hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada beledweyne gaari xamuul ah ayaa ku xakama goostay mooto bajaaj maraysa mid ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka ayaa war layaab leh ka soo saartay dagaalkii ciidankada looga saaray deegaanka raaskaambooni ee gobolka jubbada hoose kulan looga hadlayay arrimo muhiim ah ayaa dhex maray wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab warkii dhegaystayaal mar kale aan idiin dulmarayo ood kala socoteen warbaahinta alfurqaan waynageynta